wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa ciidamada ethoobiya ka jooga soomaaliya iyo doorka ethoobiya ee dhexdhexaadinta wadahadallada nabadeed ee dowladda suudaanta koonfureed እንግዲህ ህዝቡ የሚተባበረው መብቱ ስለተረገጠ አይደለም።
wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya tedros adxanan waxa uu sheegay in dadka ethoobiya aysan dowladooda ula shaqayn oo keliya in xuquuqda dad lamida oo meelo kale oo gobolka ah ku nool la doodsiiyey balse waxay doonayaan buu yidhi inay nabad ku noolaadaan oo ay horumaraan suuragal ma aha buu yidhi in shacabka ethoobiya ay nagu taageeraan howlgallo aan meelo kale oo dibadda ah u joogno innagoo dadkeenna cadaadis ku hayna ama aan kalsooni ka haysan ma suurageli lahayn buu yidhi inaan awood u yeelanno inaan caawinno dalalka dariska ah ee ay dhibaatada ka jirto haddii shacabka ethoobiya uusan nagu taageersanayn waana taa midda ka jawaabaysa su-aasha la xiriirta in dhibaato aan ku nahay xuquuqda dadka ethoobiya iyo in kale wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ayay waryaheena tizita weydiisay waxa uu la jeedo taageerada shacabka ethoobiya የህዝቡ ድጋፍ ቅድም እንዳልኩት አሁን ከሴኪሪቲ አንጻር በየአካባቢው ሰላሙን ስለሚፈልግ ከኛ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ይሰራል።
taageerada shacabka ethoobiya waxay salka ku haysaa sidaan hore kuugu sheegay buu yidhi doonista nabad iyo horumar dadka ethoobiya waxay doonayaan buu yidhi nabad gobolka ka islaaxda waxaana dadaaladeenna arrintaa ku wajahan u kaashanaa buu yidhi beesha caalamka haddii buu yidhi ay soo baxdo arrin halis ku ah amnigeenna dadka ayaa inoo sheega innaguna waan ku tallaabsanaa buu yidhi sidii aan wax uga qaban lahayn taasi waa mid buu yidhi aan su-aashaada kaga jawaabi karo tallabaadna waa horumarka buu yidhi waxauu yidhi dadka ethoobiya waa dad howlkara oo doonaya in dhaqaalaha waddanka uu horumaro marka dhaqaale laga hadlayana waddankeennu wuxuu ku socdaa buu yidhi heer uu marayo maanta kow iyo toban boqolkiiba sanadkii waana mid ka mid a heerarka koror dhaqaale ee ugu degdegta badan dunida oo dhan waxauu yidhi hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxay sheegtay in korarka dhaqaalaha ethoobiya uu marayo siddeed dhibic shan boqolkiiba taasoo ah mid sarraysa xitaa maraykanka ayaa heerka korarkiisa dhaqaale uu yahay buu yidhi laba boqolkiiba marka ayaa loo arkay heerkeenna mid sarreeya waxaa oo dhanna waxa suurtageliyey buu yidhi dadkeenna wasiirka arrimaha dibadda etoobiya tedros adxanan ayaa sheegay in dowladdiisu ay xoogga saarayso sidii nabad looga dhalin lahaa dalka sudaanta koonfureed iyo soomaaliya maruu ka hadlayay ammaanka waxa uu ku faanay in al-shabaab ay ku dhici weysay inay weeraro ka fuliso gudaha etoobiya sida ay ka samayso buu yidhi dalal kale oo soomaaliya darisla ah አሁን ጎረቤት ሀገር እንደፈለጉ ሸባብ ይፈነጫሉ፣ እኛ ጋር አይፈነጩም። ልማቱም ቢሆን waxauu yidhi shacabka ethoobiya ayaa la shaqeeya ciidamada ethoobiya oo xogta siiya maxaa yeelay ammaankooda ayaa walaac ku haya tusaale ahaan buu yidhi kooxda al-shabaab ee soomaaliya waxay weeraro ka fulisaa dalal diris la ah ethoobiya laakiin kuma dhacaan buu yidhi inay ethoobiya soo galaan አንዱ ቅድም እንዳልኩት ከሴኪሪቲ